بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حجني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كافرتن يسديد وحنا كوش رحينا حديث علي بن أبي طالب وكمذا باب كالسقالات baabu maa jaa fi dabxi ligayr illaah laba aayadood iyo laba xadiid buu shiikhu deliishaday labadii aayadood waa ka soo baxnay qul ina salaati wa nusuki iyo aayaddii ahayd fasalli lirabbika wanxar laba xadiidna waa uu deliishaday xadiidkan cali bna abi aalib oo imaamu muslim wariyey iyo xadiidka daariq aynu arki doono marka casharkan waxaan ku sharaxaynaa xadiidka cali bn abi aalib xogaha sharxiisaa badan waxa uu yidhi sheikhu can caliy bn abi aalibin radia allaahu canhu qaal xadathanii rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam biarbaci kalimaat afar kelimadood ayuu nebigu ii sheegay calayhi salaatu wasalaam tan ugu horeysa waxay tahay lacana allaahu man dabaxa ligayri illaah ilaahay ha naclado man ruuxii dabaxa u gowraca ligayri illaah ilaahay waxaan ahayn waa jumlada uu xadiidka u keenay baabka shiikhu mowdicu shaahid weeye jumlada labaad waxa uu yidhi wa lacana allaahu man lacana waalidayh qofka waalidkii nacladana ilaahay ha naclado waa sharixi doona jumlada saddexaad wa lacana allaahu man aawaa muxdithan kii soo dhoweeya mid muxditha oo wax soo darriyey waa sharixi doonaa jumlada afraad waxa uu yidhi wa lacana allaahu man gayara manaara alardi qofka bedela oo dowriya calaamadaha iyo xuduudaha ay leeyihiin dhulku oo lagu garto kaana allaha naclado rawaahu muslim imaamu muslim ayaa xadiidkan wariyey fii saxiixihi waxa uu ku warinayaa kitaabul daxaaya ee aladaaxi ayuu ku warinayaa imaamu axmedna waa wariyey iyo culamo kaleba waa wariyeen qisuuna lahaayo abu tufayl nin la yidhaahdo ayaa cali ibna abi aalib wuxuu ku yidhi waxaad noo sheegtaa ood nooga warantaa wixii nebigu adiga kugu qarsaday oo uunan cid kale u sheegin waayo shiicada waxay dadka ka dhaadhiciyeen raafidadii nebi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalo badan ayuu cali ku qarsadayoo dadka kale una u sheeginoo cali keliyaa og waxaana waxaa ka mid ah khilaafada inuu isagu xaq u leeyahay marka waa laga boobay waxaasay aaminsanaayeen waxaa markay dadkii ugu sheekeeyeen baa dadka qaarkood weydiiyeen sida abu tufayl iyo abu juxayfe iyo rag baa weydiiyey iyadoo dadkii oo dhan joogaan noo sheeg baa le wax nooga sheeg wixii nebigu kugu qarsaday ile waxaa dadku leeyihiin waxbaa nebigu kugu qarsaday unan saxaabadii kale u sheegin markaasuu caddeeyey cali ibnu abi aalib radia allaahu canhu waxa uu yidhi aniga maa asaranii rasulla sal slam shay-an wax uu aniga igu qarsaday ma jirto ilaa qofka wixii ilaahay uu qur-aankaas ka fahansiiyo iyo axaadiidta nebiga laga maqlay maahee aniga wax gaar la iiga dhigay oo diin aniga la igu gaar yeelay ma jirta buu yidhi ha haatee caaisha dhihi jidhay radia allaahu canha qofkii yidhaahdaa oo idinku warrama nebigu waxbuu qariyey diinta ka mid a waxa weeye been ayuu ilaahayba ku been abuurtay ha iftaraa cala allahi alkadib ilahay ba ku been abuurtay nebiguna waxba ma qarin hadduu wax qarinayo oo waxa weeye meelaha isaga lagu canaantay ha wa takhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaaha iyo meelaha isaga lagu canaantay yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axal allaha iyo buu qarin lahaa ida nebigu waxba ma qarinba waayo balliq maa unsila ilayka baa layidhi fain lam tafcal famaa ballaqta risaalata balliq maa unsila ilayka wixii lagu soo dejiyey yaa ayuha rasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata idan nebigu waxna ma qarin laakiin iyagaa dadkaani kadib iyo been abuur la yimid tiibuu ku radiyey marka markaasuu waxa uu yidhi walaakin xadathanii rasuulu llaahi sal ly salam biarbac kalimaat aniga nebigu waxaan ka maqlay isagoo afar arrimood ayuu ayaan ka maqlay macnaa axaadiis badanoo kale waa ka maqlay laakiin hadda xadiidkaana idiin sheegayaa laakiin wax gaar aniga igu a maahee dadkao dhan waa ka maqleen maxay yihiin marka afartaasi midda ugu horeysa marka biarbaci kalimaat waxa weeye ay jumal waa afar jumlo oo mid walba sharax iyo muxaadaro u baahan tahay ee waa la soo koobay waayo kelima waxaa la iska yidhaahdaa kalaam macno badan xambaarsan ha kalaa inahaa kelimatun huwa qaa'iluhaa ha waxaa markuu yidhi lacallii arjicu ha lacallii acmalu saalixan rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fiima taragtu ilaa intaasoo dhan kalaamkiisa wuxuu ku yidhi kalaa inahaa kelimatun huwa qaa'iluhaa marka waa asluub carabiya oo jumlooyin macaani badan waa loo isticmaalaa kelima soomaalidana waa isticmaashaa qofku wuxuu odhanayaa kelmad baan sheegayaa markaasuu hadal badan oo laga yaaba inuu saacad qaato daldalay marka waxauu yidhi jumlada ugu horeysa biarbaci kelimaat ee biarbaci jumal baa laga wadaaye jumlooyinkan afartaa lacana allaahu allah ha naclado man dabaxa ligayri illaah man ruuxii dabaxa u gowraca ligayri illaah ilaahay waxaan ahay marka allacnu asalkeeda waxa weeye waa addardu waalibcaadu can raxmat illaah waa dheerayn laga dheereeyo waxa weeye qofka naxariista ilaahay laga dheereeyo wey marka haddii khabar laga dhigo oo xadiidku khabar aynu ka dhigno oon dhahno dee nebiga ilaahay baa u waxyooyadoo nebigu waa inoo sheego waa khabar aan dhahno waxay noqonaysaa ilaahay macnaha waa ka dheereeyey waxa weeye qofkii naxariistiisa ilaahay waa ka dheereeyey qofkii wax u gowraca ilaahay waxaan ahayn inshaa haddaan ka dhignana ducaa'iyuu noqonayaayo nebigu inuu habaarayo oo macnaha allaahuma alcan oo kale bay noqonaysa ilaahow nacladaada ku rid qofkii u gowraca ilaahay waxaan ahay wax marka man dabaxa waa cumuum weeye qof kasta oo u gowraca ligayri illaah ilaahay waxaan ahayn wax alla waxaan ahayn allah subxaana wa tacaala oo wax loo gowraco taqaruban wa tacdiiman ayaa soo gelaya ha marka waxaa la rabaa sidaynu hore usoo sheegnay qofku markuu wax gowracayo inuu qasdigiisuna ilaahay darti tahay carabkiisana uu bismillaahi allaahu akbar yaraado laakiin haddii qasdigiisu noqdo ilaahay waxaan ahayn inuu u gowracayo hadduu xataa bismillaahi allaahu akbar ku dhawaaqo waxba tari mayso shirki bay noqonaysa waayo inama alacmaalu binniyaat wey marka qasdigiisa hadduu u gowracay allah waxaan ahayn waxaasi bakti buu noqonayaa wuxuuna soo gelayaa wamaa uhilla bihi ligayri illaah tusaale maalan waxay yidhahdeen culummadu hadduu u gowraco marka imaamu nawowi sharaxayo sharxu muslimka iyo sheekh cuthaymiin ay markay sharaxayaan waxay tilmaamayaan wuxuu doona ha u gowraco mantaasi waa cumuum waxaa soo gelaya min malaa'ika hadduu u gowraco hadduu awliye u gowraco hadduu nebi u gowraco hadduu jin u gowraco hadduu sanam u gowraco kulli waxa hadduu faan iyo kibir u gowraco kulli waxay noqonayaan waxaasi bakti bay noqonayaan xaaraan bayna noqonayaan in la cunana ma banaana marka waa arrin khatara wey hadduu marka ku dhawaaqo oo biismi lmasiix iyo sida ay yidhaahdaan nasaaradu ama uu jinnigii magacaabo ama wax kala magacaabana haddee waaba bakti hadduu muslim ahaana waaba ku gaaloobayaa bay yidhahdeen masaa'il badan bay marka culummadu xadiidkan soo geliyaan oo tusaalayaal u bixiyaan mathalan waxau yidhaahdaa imaamu nawowi markuu sharaxayo oo uu ka soo guuriyaa waxa weye can ibraahim almarwasi oo min culamaai shaaficiya ka mid ah nimankii culamaa'ulbukhaara deganaa halkaa culammadii bukhaara waa magaalo weyne imaamulbukhaari iyo dhulkuu ka yimid waxay fadwoodeen zamankaas waxa suldaanka loo gowraca iyo boqorka iyo tacdiiman oo taqaruban loogu samaynayo waxay fadwoodeen inay xaaraam tahay oona bannaanayn waayo waa mimaa uhilla bihi ligayr illahi bay yidhahda marka sheekh cuthaymeyn markuu tacliiqinayo waxau yidhaahdaa xadiidkaa markuu sharaxayo haddii suldaanka iyo boqorka iyo madaxda iyo markay meel yimaadaan dadku xoolay u qalaan qasdiga iyo niyaddu qaar waxay sameeyaan taqaruban wa tacdiiman isaga lagu weyneynayo xoolo badan baa inta la gowraco baan cidibo cunaynin oo meeshii ku baaba'ayaan oo hadhow markaa lagu sheekaynayaa hebel boqorkii markuu yimid intaasoo xoolaa baa la gowracay taa waxay yidhahdeen waa bakti wey culummadaasana fadwooday inay xaaraam tahay oon la cunaynin waa bakti bay dheheen wax alla marka wixii la mida saasoo kale xaaraan bay noqonayaan tacdiiman wa taqaruban markay tahay iyo isuufaan wuxuu yidhi sheekh cuthaymeyn amaa haddii loo gowracayo boqorka ama suldaanka ama madaxweynaha iyo intuu yimaado ama wasiirada iyo markay qof madaxa yimaado martiqaad iyo xoolo loo qalayo markaa iyaga ku filanoo loo gowracayo oo lagu martiqaadayo laa xaraj wax dhibaata ataa male niyaday ku xiranto haddii isimka ilaahay lagu gowraco niyaduna tahay dadkan martida ah la marti qaado taasi waa istixbaab iyo wanaag bay gelaysa waxdhibaataamale waa martiqaad waxaa kaloo halkan soo gala dhaqan ay carabtu lahaan jireen oo isugu faami jireen xoolo badan baan anaa kaa deeqsisan oo xoolo badan baan gowracaa iyo anaa kaa deeqsisan markaasay waxay nin walba intuu xoolihiisa dhex galo buu xoolo badan gowrici jiray hadhow waa la tirin jiray balkii bata marka xadiid baa ku soo arooray saxiixuljaamic sakiirka uu sheekh albaani ku saxiixinayo uu leeyahay nabiga calayhi salaatu salaam almutabayaani laa yujaabu kuwa waxa weeye isugu faamaya oo faanka iyo tabaayunka samaynaya laa yujaabu walaa yu'kalu dacaamuhumaa cuntadoodana la cuni mayo waayo ilaahay darti maaha waxa ay saa u samaynayaan waxay kaloo culimmadu soo geliyaan oo ka mid ah macnaha iyadoo cumuum ay tahay wixii sanam loo gowraco wixii jin loo gowraco wixii qabri loo gowraco wixii cid kulli soo gelayso waxay kaloo ishaaraan dadka qaarkood waxay sameeyaan dhaqan bay leeyihiin soomaaliduna waa leedahay guri bay dhisanayaan ama guri bay gadanayaan ama gaari buu gadanayaa markaasuu wuxuu samaynayaa neef bay gowracayaan xoolay qalayaan alabari bal soomaalidu quluwi bay ku sameeyeenoo waxaad arkaysaa kuwo gaari gatay markaasay alabari samaynayaan gaarigiina qur-aan baa lagu akrinaya ha bir baa qur-aan lagu akrinaya bir ha waa xirsixir bay ku leeyihin arrinkaasi culummadu labay u kala qaadeen qaar dadka qaarkood qasdigoodu waxa weeye gurigaan marka la dhisay oo cusub yahay jinka iyo shayaadiinta ayaa loo gowracayaa neefkaanoo guriga hortiisaa lagu gowracayaa dhiigga baa lagu daadinaya iyagaa lagu laaluushaya si uunan gurigaa u dhibaatayn taas culummadu waxay yidhahdeen waa shirki waana qadcan waa maa uhilla bihi ligayr illaah bay gelaysaa waana lagu waana shirki weeye oo qofkii shirki buu ku dhacayaa waa khatar wey hadduu saa ictiqaado aad bayna soomaalidu arrintaa ugu badan yihiin afka waxay ka leeyihiin maya waa ducaysanaynaa laakiin waxa weeye jinni baa laga baqayaa iyo shayaadiin guriga waxyeelaya haddaan saa la samayn baabuurku waa gadoomaya haddaan saa la waxaasay aaminsan yihiin qaybta labaad waxa weeye ee, waa qayb bidca ah oo qaar baa waxay yidhaahdeen maya waa shukran lilaahi oo waa ducaysanaynaayo nicmadaa ilaahayna siiyaan ka shukri naqayna taana culummadu waxay yidhahdeen waa bidca waayo ciba- shukran lilaahi waxa marka loo samaynaya waa cibaada cibaado aan nebi maxamed inoo jidayna in la sameeyaa waa bidco iyaakum wa muxdathaati lumuur xadiidkii kale man camila camalan laysa caleyhi amran fahuwa raddun taana waxay dhahaan culummadu waa bidca ma bannaana in la cunana ma bannaana waa in bannaan laga maraa guriga wuxuuna baray nabiga calayhi salatu salaam adkaar in lagu akhriyo oo waxa weeye man nazala manzilan qofkii meel dega oo yidhaahda acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq lam yadurhu shayun wax dhibaya ma jiraan suurat lbaqara ku akhri laakiin waxaan kale iska dah calaa kulli xaal marka waa baabkaasi waa dheeryahay addabxu ligayr illaah waa in banaanka laga maro ilaahay keliya wax lo- loo gowraco wey ha waxa uu yidhi jumlada labaad walacana allaahu man lacana waalidayh ilaahay ha naclado ama ilaahay waa nacladay qofka waalidkii naclada alwaalidayn waa labada waalid oo ku dhashay iyo wixii ka sarreeyaba awoowe iyo ayeeye iyo wain calaa see bay ku dhacaysaa marka ma qof baa waalidkii nacladaya waxay eh, xadiid kalaa fasiraya oo saxiixaynka nebigu waxa uu yidhi min alkabaa'ir kabaa'irta waxaa ka mid ah shatmu rajuli waaliday qofku inuu waalidkii caayo markaasay yidhaahdeen yaa rasuul allah oo hal yasubu arajulu waaliday ma qof baa waalidka caayaya qaala nacam yasubu aba arajul fayasubu abaah wayusubu ummahu fayasubu ummah idan marka haddaad sabab ugu noqotid waalidkaaga in la caayo adiga ayaa dembigaa iska leh nacladiina waa kugu dhacaysa qof waalidkii ha caayin si aan waalidkaa loo caayin leanna sabab baad u noqotay adiga oo sameeyey oo kala weeye ha waa arrin khatara weeye Mm. marka tan macnaheedu waxa weeye waalidkii haddii toos loo caayo ama loo nacladana dee waa cuquuqul waalidayno naar baaba lagu gelayaa waa caasi oo waa jiraan dad waalidkood dhibaato ku sameeya oo caasiya oo caaq ah oon jannada ilaahay gelayn waa jiraan haddii uu qof kale waalidkii caayana sida soomaalidu u badan yihiin haa waa sababu u noqday oo isagaa dembiga lawey marka waa in la iska ilaaliyo waalidku waa xaqa ku xiga xaqa ilaahay waana soo marnay waa in la iska ilaaliyo jumlada saddexaad waxa uu yidhi walacana allaahu man aawaa muxdithan man aawaa qofka soo dhoweeya muxdithan muxdathanna waa loo akhriyey marka muxdithan waa midkii wax soo darriyey oo wax cusub la yimid marka waxaa cusub oo uu la yimid labuu mid noqonayaa bay yidhaahdeen culummadu sidii sheekh cuthaymiin tilmaamayo imaa inuu soo dariyo min alcibaada cibaado uu cusub la yimaado oo mubtadic noqdo markaa oo uu galo xadiidkii man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun laannoo diintiibu wax cusub ku soo daray marka kaasi wuxuu noqonayaa man aawaa muxdithan qof mubtadica qofkii soo dhoweysta oo bidcadiisii ku difaaca ama u hiiliya marka la radiyo ama hoosta soo gashada kaana nacladii ha ku dhacdo hadda kii wax soo darriyey ma ahe kii caawiyey weeye mid kala nacladaya kii bidcada soo dariyeyna waa min baabi awlaa kaasi waa malcuuma waxaa kaloo noqonayaa man aada man aawaa muxdithan ay kii wax cusub dadka amar cusub buu soo dariyey ay dulmi buu la yimid dad buu dulmiyey dad buu dilay dad buu dhacay markaasay qabiilkii gadaal gashanayaan dhabarka oo difaacayaan oo u hiilinayaan waa soomaali waxay ku baaba'day waxaa arkaysaa mid daalima oo qof dilay ayaa dhabarka inta la gashado ayaa boqolaal u dhimanaysa ha kulligood marka nacladii waa ku dhacaysa waayo sababtu waxay difaacayaan waa qof daalima oo dulmi la yimid marka labadaba waa lagu fasiray oo labadaba xukumku waa ku dhacaya marka qofka mubtadicana lama soo dhowaysto qofka daalimkaana nebigu wuxuu yidhi unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalkaa u hiili hadduu laga gardaran yahay iyo hadduu gardaran yahayba saxaabadu waxayan rasuulka ilaahay oo haddii laga gardaran yahay waa u hiilinaynaa garannay haddii uu gardaran yahay see ugu hiilinaa waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam dulmiga uu ku socdo ka qabo oo ka jooji waa kaa hiilkiisii marka walaalkaa markuu dulmi wado waa inaad ka celisid dulmiga oo dadka una dulmiin taas weeye hiilka loogu hiiliyaa jumlada afraad nebigu waxa uu yidhi lacana allaahu man gayara manaara alardi lacana allaahu allaha nacalado man ruuxii gayara ay badela bedela oo dooriya manaara alardi ay calaamaat alardi calaamadaha iyo xuduudda qofka bedelaya naclad ilaahay ku dhacdo kana soomaali waa ku baabeen maalin walba dhulka la isku haysto ninbaa elayaal samaysanaya iyo calaamad mid kalaa la derisaa intuu jejebiyuu ku durkayaa hadhow waa la isku qabsanayaa hadhow waa la isku dilayaa lagu dhimanayaa oo dad dulmi ku dhimanayaan tanna waxa weeye waa nacladaasaa ku soo degaysaa oo dhulkaa calaamadihiisa iyo xuduuddiisa in la dooriyaa ma bannaana deris baa la yahay xuduuddaas idii dhaxaysa haddii mitir idii dhexeeya laba mitir iyo wixii ka badan inaad ku durugtid mamnuuc weeye inaad calaamadiisii bedeshidna mamnuuc weeye haddii kale nacladdaa u diyaar garow waxaa kaloo ku soo arooray xadiid waciida oo saxiixa oo saxiixeynka ay wariyeen waxa weeye man dalama shibran min alardi ama man akhada shibran min alardi dulman qofka ku qaata taaka dhulka ah qof walaalkiisa ka booda oo dulmi ku qaata dawiqa waxaa lagu duuduubaa qoortiisa min sabci aradiin toddobada dhul intay taakadaa kaga beegan tahay maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamaha maxsharka la taagan yahay ayaa taakadii dhulka ahayd inta la soo bixiyo toddobada dhul intay kaga beegnayd ayaa lagu duuduubayaa qoortiisa oo dhabarka loo saaray leeyahay xambaar adaa dulmi ku qaatay idan marka taana waa arrin khatara dad badan baana ku baaba isku dilay dhiig baa ku daatay waa lagu baaba'ay soomaali inkaar baa ka raacday marka calaa kulli xaal xadiidkani afartaa arrimood oo min alkabaa'irah ayuu xadiidkani kulmiyey macalshaahidka xadiidka wejhul istidlaalkuna waxa weeye loo deliishanayo waa jumlada ugu horreysa mowdicu shaahidku lacana allaahu man dabaxa ligayr illaah nacladdii ilaahay baa ku dhacday ama ha ku dhacdo nacladdii ilaahay qofka ilaahay waxaana wax u gowracay waana weji istidlaalkuna waxa weeye baabka loogu deliishanayo maadaama addabxu dabxigu uu yahay cibaada oo aynu soo marnay fasalli lirabbika wanxar qul ina salaatii wa nusuki dabxigu waa cibaada marka sarfu lcibaadati ligayri illaahina waa shirki marka qofkaasi shirki buu ku dhacay waayo ilaahay waxaan ahayn ayuu wax u gowracay markaa waxa uu ku dhacay shirki weeye marka waana khatar shirku akbar buuna noqdaa haddaan qofka markaa jahli loogu cududaarin khatar buu gelaya marka amaa qofkii jaahilah oon cilmi lahayn oo garanaynin oo diin looga dhigay waxaa laga yaabaa inuuna ku gaaloobin oo loogu cududaaro jahligiisaas amaa qofkii cilmi u leh oo garanaya waa khatar waana inuu diinta kaga baxa ayuu khatar ku yahay marka nas'alu llahi asalaama walcaafiya amaa annagu ma gaalaysiinayno dadku hadday muslimiin yihiin waayo iqaamatu lxuja ayaa ka horeysa waintifaau lmawaanic marka waa inaynu kala garanaa ikhwaanii waxa aan ka digaynaa waa camalka iyo ficilka la samaynayo amaa dadku hadday muslimiin yihiin jahligoodaa loogu cududaarayaa dacwadaa la gaarsiinayaa ee lama gaalaysiinayo laakiin bacda iqaamati alxuja qofkii ku israara oo ka fuqi waaya oo sidaa ku socdaa hadda waa khatar inuu ku gaaloobo wallaahu aclam billahi towfiiq